ardayda tababarka laankiiriya xarunta hal abuurka somalilan ayaa ka baradayeen xirfado la xiriira teknolojiyada kaasaytii oo diirayan ku dhawaada saddex boqola oo kushal dareeran ee hay-adaha dowladda munaasabada ardayda tababarka laankiira ayaa welibaa ku qeyb galaya madax shilduban oo ka tirsan somalilan iyo qeybo shildubana bulshada koreyntii weliba munaasabada ku hadalay agaasimaha xarunta hal abuurka somalilan ee monovation sun iyadoona faahfaahin kubiyadii walyaabo ardayda baradena barnaamijkan si guud waxaa wada oo hirgelisay xarunta halabuurka somalilan innovation zone oo runtii si toosoo hoos tagta wasaaradda isgaadhsiinta iyo technolojiyadda waa hadafyo ka mid a hadafyada markaa aynu doonayno aqoonta technolojiyadda inaynu kor u qaadno ee wadankeena farxad weyn bay noo tahay saddex boqol ku dhowaad inay halkan noo fadhiyaan oo iskugu jira markaa qaybihii bulshada ugu muhiimsanaa hadday noqoto wasaaradihii hay-adaha madaxa hay-adaha dowladda ciidamada qaybahooda kala duwan ardayda jaamacadaha dadka iyagoo aan aqoonta lahayn laakiin dijitaalku uu saaciday oo noqday xirfado fudfudud ay ku shaqaystaan dhammaantood inahaasi bulshadani ka kooban tahay dhammaantiina waxaan idin leeyahay hambaliyo intii aad nala soo joogteen eed xirfadaa yar runtii aad faa'iidaysateen runtii barnaamijkan markaynu doonaynay inaanu kobcino aqoonta technolojiyadda laamaha dowladda iyo wasaaradaha iyaga inta badan waxaynu xooga u saaranay habka xogta la ysku weydaarsao oo ah runtii qaybaha ugu weyn ee dowladdu markaa isticmaasho marka waxaa khaasatan loo yaqaano network administrations sidoo kale ilaalinta xogtaa ka mid ahayd si loo ilaaliyo xogtii maadaama digital guurtay oo maanta xog kastoo la hayay oo xogtii dowladdu ay digital guurtay waxaana ku mid ah madaxdii ku qaybgalay xafladda iyo dhinigii kiisho ardayda kabooriyan iyo si faylan ku faa'iidaysadana walaakiin la bariwaan iyo sii horumariyana waayo xog adag oo culus oo sir ah ayaanu ku shaqaynaa oo ah dhaxal uu waddanku leeyahay waxaanu nahay ciidanka keliya ama qolada keliya ee baahi u qabtaan in loo kaydiyo ama ay la baro sida xogta loo kaydiyo
inta dalkeenna uu updated yahay ayuu securitygsoo jiri doonaa laakiin dadku ma waxaa la gaarayaa heer la isku daafaco tiknolojiyada taasaa la taagan yahay waddan aan tiknolojiyada meel ka gaadinna difaaciisu ma sugna ha u qaadanina in lacagun la ilaalinayo xog yaroo wax maaya adduunyada haddaana technolojiga hadyaad netwerkaaga ku xidhnayn qoriga soo socda ma arkaysid run-ahaantii adduunku wuxuu hoogu maray waa cilmi marka aqoontaa cilmika ay noogu deeqday dowladda taiwan ay naga caawisay wasaaradeennu ay abaamushay runtii waa aad iyo aad u qiimo badan waxaan saacaddaaan xidhana iminka inaan ogaado inta laga siiyo suuqa kamaradda moobilkayga inaan saa ugu eega iga xigta waa a i haddaad doonaysa wasiirku hadduu ku yidhaha waraaq ii qor intaasoo beyja adigoo maskaxaada la kaashanaya si yaroo fudud ayuu luqaddaa doonto iyo intaad doonto uu kugu qoraya marka technolojigu muhiimad weyn bay leedahay waxay muhiimad weyn u leedahay xafiisyo dowladeed baynu ku shaqaynaynaa habmaamulka xogta